haweenku waa shayga koowaad ee muhiimka u ah nolosha aadamaha waana aasaaska nololeed ee uu ku dhismo qof qoys iyo qaran walbaaba haweenku waa hindisaha iyo horumarka guud ee aadmiga uu ku unkumo qof walba oo horsocod kasta iyo himilo kasta oo uu rumeeyo ama uu sameeyo waxaa ka dambaysa waa qof dumar ah magaalada muqdisho waxaa labadii maalin ee lasoo dhaafay ka socday bandhig carweedka dhaqanka iyo farshaxanka bandhigan ayaa ahaa mid lagu dhiirigelinaya xirfadda haweenka ku dhaqan toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir laguna soo nooleynaya hiddaha iyo dhaqanka dalkeenu caanku ku yahay haddii ay dhici jirtay in haweenka gobolka banaadir ay ka qayb galaan keliya xalfadaha soo dhoweynta madaxda sare ee gobolka iyo in ay guryahooda ku ekaadaan maanta ma joogaan heerkaas oo ay ka soo gudbeen in maamulka gobolka banaadir dhaqaale uu nagu bixiyo guddoomiyaha uuna siiyey markuu arkay gabdhihiina ay qabanayaan keliya waxay ahayn gabdhaha kuwo sacbinaya oo meelaha taagan oo dhulka qaraxyadana lagu dilo laakiin waa la soo nooleeyey shaqaabuurkii isdhexgalkii bulshada gabdhihii yaryaraa maanta waxay leeyiin waxaan rabnaa inaan barano daabic iyo darmiid sida loo falkinayo bandhigan ayaa waxaa lagu soo bandhigay farshaxan iyo agab dhaqmeedyo fara badan oo ay gacmahooda ku sameeyeen haweenka gobolka banaadir sida ay sheegtay mid ka mid a haweenkii ka qayb galay bandhigaasi salli xariirka haamanka masafyada salliyaasha falkada gambaro jiimbaar dembiilo haaman sallad farshaxanka gacanta sida maryaha daawac oo kale waxaan soo bandhignay shiliska dhiilasha dhaqanka oo aan ku tolnay kuulal waxaan soo dhignay alaabta carada oo laga sameeya ashuumanka idimada mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay bandhigan oo kasoo dukaamaysay labadii maalin ee lasoo dhaafay waxaana mas-uul walba uu kor tagay haweenka toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir oo degmo walba meel gaara ay dukaan ka samaysatay wasiiru dowlaha madaxtooyada soomaaliya cabduqaadir macalin nuur iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha marwo qadre axmed ducaale ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii bandhiga ka qayb galay ee haweenkaasi wax ka iibsaday waxaan leeyahay soomaaliya waa isku filan tahay waana isku filnaan kartaa haddii saan loo dhiirigeliyo oo barnaamijyadan xoogga la saaro maanta waxaan soo arkay suunkii dharkii kabahii alaabtii cuntada lagu cunaayey kuwii guriga lagu qurxinaayey oo kulli aysan ku jirin wax dibadda laga keenay kulligood weliba qaar sida hadda guddoomiyaha ay sheegtay oo kurbintii iyo xeradii iyo dharigaan aragnay maanta i think dumarkii ilaahay intaa iyo soomaaliyeed waa ka jawaabeen de annakuna waa saacidno de waa wasaaraddii waxaanoo qalaba waa u iibino wada mayden xamar ay ku qoran tahay dumarka abaalgud bay ku leeyihiin barnaamijka bandhig carweedka dhaqanka iyo farshaxanka intii uu socday waxaa goobta lagu soo bandhigay cayaaro ka mid a kuwa hiddaha iyo dhaqanka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaanshi oo isaga oo gacmaha ku sita agab dhaqmeedyo uu ka iibsaday haweenka gobolka banaadir waxa uu yidhi waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay maanta inaan imaado gobolka banaadir dowladda hoose muqdisho oo haweenkii soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen farshaxankoodii ay gacanta ku sameeyeen waxyaaladii dhaqanka soomaaliyeed asalka u ahaa waa arrin lagu guulaystay oo guul weeye gobolka banaadir iyo haweenka soomaaliyeed ee gobolka waxaan u soo jeedinayaa hambalyo iyo ammaan haweenku waa awood aan maangaaran guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabit cabdi maxamed ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in la dhiirigeliyo haweenka soomaaliyeed waxa ugu weyn oo looga dan leeya waxay tahay qofkii wax ka iibsaday wuxuu suurtageliyey dhaqaale guri ayuu guri ayuu dhaqaale ku kordhiyey famil ayaa waxay heleen inay biil ka helaan ama waxbarasho uga dhiibaan arday ama ay u suurtagasha ayay maanta suurtagelisay aniga waxaan ku faani karaa sharaf ii ah wax alle wixii aan iibsaday inay qoys muqdishaawi wax u tarayso wax weyn ayay ii tahay gaar ahaan waxaa aad ii taabanaysa wixii maanta aan wax ku gatay iyo qof kastoo ila mida madaxda dowladda aan u mahad celinaya oo timid wax alle waxay iibsadeen waxay dhiirigelinaysaa hooyo soomaaliyeed ayay waxay ka saacidaysaa marka ugu horrayso inay hesho yacni dakhli dhaqaale ee soo gale in lagu dhiirigeliyo ama la yidhaahda si dadban waad mahadsan tahay xirfadii aad soo bandhigtay ilaahay uu kuu soo bandhigay waan ku faanaa dhaqankayga waan ku faanaa dadkayga waana ku faanaa xirfadda iyo heybadda gabdhaha soomaalida ilahay siiya gelinka dambe ee maanta oo sabdi ayaa lagu wadaa in barnaamijka bandhig carweedka dhaqanka iyo farshaxanka lagu soo gebagabeeyo xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar waxaana xiritaankiisa ka qaybgalaya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya